maamulka degmada kismaayo ayaa sameeyey ololo bacaad buuxdhaafiye looga qaadayo wadooyinka xaafadda niyu kismaayo bacaadka ayaa gebi ahaanba xiray wadooyinka xaafadda waxaana dhib xoogan ku qabay gawaarida iyo dadka gudoomiyaha xaafadda niyu kismaayo mahada xasan ayaa ka waramaya ololahan socda jidadkii bacaadku uu xiray muddo badan baa aan ka cawanaynay maalintii ay ahayd hadda daraad oo taariikhdu ay ahayd labaatan iyo sideedii baa gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duka magaalada na soo booqday oo meer inuu arko indheindhayna ah wadooyinkii inuu fiiriyo meelaha godadka ah iyo inta uu baxaad ka xiray intaba inuu arko runtii kheyra laha siiyo maalintii uu kormeerkii noogu imaaday oo ahayd taariikh labaatan iyo sideed waxaa kasoo wareegtay shalay oo labaatan iyo sagaal ah iyo maanta oo soddon ah shalay waxaan buuxinay meelo badan oo roobabkii hore iyo abaarihii ajigooda maarata gogo-ay oo la mari lahaa oo gudad noqday baan buuxinay uu usoo diray gudoomiyaha degmada kismaayo harakaawo oon ku buuxinay intaa kadib maanta oo taariikhdu ay tahay soddonka bisha wuxuu bilaabay inuu inoo soo diro cagaftii ka howlgeli lahayd ee fidin lahayd bacaadkii xiray jidadka ay saameeyey runtii shaqadii way socotaa hadda cagaftii way ku jirtaa maantay bilowday ilaa dee jidadkaas laga furo maxay ahayd cagaftuna way shaqayn doontaa maanta hadda shaqada waa bilow maanta oo keliyana insha allahu tacala kuma ekaan doonto way sii socon doontaa ilaa jidadkaas xal looga helo runtii waan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada sida muhiimadda gaarka ah oo u siiyo wadooyinka wadadana waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee isku socodka bulshada iyo gaadiidka intaba fududeeya marka guddoomiya allah ku sharfo waan ku mahad celinaynaa haddaan nahay deegaanka midnimo anigoo ku hadlaya afka deegaanka midnimo ahay guddoomiyaha xaafadda midnimo waad mahadsan tahay sida aad muhiimadda u siinayso jidadkana adiguna allah kugu sharfo aniguna waan kugu garab taagannahay runtii saake shaqada socod inoo bilaabatay iyo shalay intaba guddoomiyaha kormeerkiisa kadib nin walba indhihiisa ku arki karaa shaqada quruxda badan ee la taaban karo meesha ka socoto insha allahu tacaala intaan kuma ekaan doonto shaqadu ay sii socon doontaa guddoomiye meralaa ku siiyo jidad badan baa inaga xiran weli dadaal badan baan u baahannahay adigoo hadda ka jawaabay runtii kormeerkaadii kadib shalayna jidad badan buuxiyey maantana cagaftii inoo soo diray bacaadka qaadi lahayd xaafadda niyuu kismaayo ayaa ka mid ah xaafadaha dhowaan ay degeen dadka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga kenya kuwaasi oo u badan danyar